kulankan oy goobjoog ka hayeen mas-uuliyiinta ugu sarraysa maamulka gobolka gadooy iyo saraakiisha xoogga dalka soomaaliyeed ayaa looga hadlayay adkaynta ammaanka iyo horumarka degmooyinka gobolka gadow waxaana kulankan goobjoog ka ahaa guddoomiyaasha degmooyinka garbaharey iyo sidoo kale degmada baardhare ee gobolka gadow waxaana kulanka inta badan lagu lafaguray adkaynta ammaanka iyo sarowqaadidda horumarada ka soconaya degmooyinka gobolka gadow gaar ahaan degmada garbaharey ee xarunta gobolka gadow iyo sidoo kale degmada baardhere ee gobolka gadow mudane cabdulaahi nuur xasan cadow guddoomiyaha degmada baardhere iyo sidoo kale gudoomiye ku-geenka gobolka gadow sheekh maxamed xuseen isaaq alqaadi ayaa ugu horrayntii goobta ka hadlay waxayna ka warbixiyeen waxyaabaha ka soo baxay kulankan iyo ujeeddooyinka loo qabtay waan isku wareysanayna siduu barasaabka u warbixiyey dardargelinta howlaha ammaanka ee gobolka iyo degmooyinkaba iyo horumarka dhinac walbo oon iska wareysanaynay waraysiga annagana si fiican buu noogu dhammaaday waxaa guul noo ah marka in aan isu imaanno oon xaaladaha jira iska waraysanno ayadoo mar walba telefoon iyo barnaamijyaha la iskaga warqabo haddana in la isu imaado oo si muqaabil ah lagu wada hadlo waxyaaba aad iyo aad u wanaagsan weeye waxaan leenaha marka mudanayaasha dhammaan waad ku mahadsantihin sidii aad noo soo dhaweyseen aan isugu nimaadno xaruntii gobolka tan waxaan u malaynayaa waa shaqooyinkii ugu horeeyey oo maaragtay aan isugu nimaadno sababtuna waxa weeye maamulka gobolka degmooyinkiisa weli shir guud isuma imaan saaxiibkay mudane cabdulaahi nuurna wuxuu noqonayaa guddoomiyihii ugu horeeyay degmooyinka gobolkaas safarsha ku yimid buu noqonayaa ugu dambayntiina waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha gobolka gedo mudane maxamed maxamed maxamed aadan oo sheegay in kulamadan lasii joogteeyo si loo ambaqaado horumarka gobolka gedo islamarkaana kulamadan ay qayb ka yihiin kulamada isla xisaabtanka shaqooyinka loo hayo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer gedo
waxyaabihii ugu badnaa ayaan isugu nimid waxay ahayd hawlo shaqo inaanu isbrief garayno meelaha hawluhu ay noo marayaan hadday noqon lahayd dhinaca amniga iyo hadday noqon lahayd dhinaca arrimaha bulshada iyo iswaraysi xog meeluhu hawluhu ay marayaan iyo sidii aan u dardaarmi lahayn hawlahaan bulshada wakiilkaan oga nahay sidii loo dardargelin lahaa wixii bulshada aan u ballan qaadnay inaan u qabanayno oo mas-uuliyadda aan u qabanayna aynu siday ku fuli lahaayeen insha allah aynu ka wada tashanno una fududaan lahaayeen sidoo kaleeto waxyaabihii aan iska wareysanaynay waxaa ka mid ah howlaha amniga iyo dib u xoreynta gobolka iyo difaacidda meelaha hadda gacanta lagu hayo sidii loo sii adkayn lahaa amnigooda wixii talaah iyo wixii istraatiijiyada ama shaqo oo lakala qaybsanayana aynu ka wada tashanno oo hawshaa dhiiragelinteeda iyo dhinac walba oo arrintu ay ka jirto sidii aanu iskaga buduxin lahayn sidoo kaleeto inaanu iska wareysano dhinaca horumarka iyo waxyaabaha ka socda degmooyinka cumar cidruus axmed warbaahinta qaranka garbahare